Qiimaha dahabka suuqyada magaalada baladweyne ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac kadib markii uu qaali ku noqday dahabka dalka Sacuudiga Carabiga ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Garaamka dahabka cusub ayaa hadda maraya qiimo dhan 75 doolar halka markii hore mari jiray 65 doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dahabka ayaa Radio Beelo u warmay qiimaha dahabka iyo waxyaabaha sababay sare u kaca.
dahabku wuxuu marayaa ceybkiisa 75 doolar 65 doolarna waxaa waaye celiskiisu waxaa sababay dahabka inuu qaaliyoobo sacuudi carabi ayuu ka kacay sacuudi carabi ayuu ka kacay muqdishona wuu ka kacay sarkaca meesas wuu ka socdaa marka labadaas meel hadda uu ka sara kacane dahabka beledweyne wuu ka kacayaa qasab waaye Ee, hadda dahabka wax cuseydka oo kadanaya ma lahan Ee, dahabkii oo oo guryaha u yiilay gabdhaha oo kaydku ahaayo celiska ee lasoo gadanayo ay soo safarsanaan ma ogiya hadda wax cusee gadanayo ma lahan dahabku wuu kacsan yahay wuu sare kacsan yahay markuu dahabka qaali yahay kacsan yahayna badanaa lama gato dahabka markuu jaban yahay la gataa Een, dahabka maxay ahaydee cuseydka ah waa todobaatan shan celiskana lixdan iyo shan markii ayaamahan dambe waxaa aada u sababay sare kaca een, dahabku wuu u sare kacay uusan uusan hoos usoo degaynin sacuudi carabiga iyo bal- ee, maxay ahaydee iyo muqdisho ayuu saaid ugu kacay marka sidaas la ajligeeda ayuu dahabka sare u kacay oo xitaa ma arkaysid qofkuu keenaysa een, dahab cusub dad gadanaya ma arkaysid inta badan waxaa arkaysaa dadka celis kuu keenayo marka sababahaas ayaana jarmceeshadiyo kor u kacday awgeed isku soo wada duubay suuqyada dahabka caalamka ayaa ah kuwo isku xiran oo si isku mid ah hal mar looga dareemo saameynta sare u kaca ama hoos u dhaca ku yimaada qiimaha dahabka